أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kooxda aridada soomaaliya ayaa ka hortagtay dibadbaxyo ay soo abaabuleen siyaasiyiinta mucaaradka oo maanta la filayay inay ka dhacaan magaalada caasimadda ee muqdisho dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose hay-ado iyo dowlado dhaqaale xooggan ku taageeri jiray kooxda aridada soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay hakinayaan qarashaadkii ay bixin jireen kataybile khabaariye ayaa baahisay qaybtii labay tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan oo ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey maktabka xisbada iyo ganacsatada degmada jilab ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka dhacay degmadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay saddex iyo labaatanka bisha dulqacda kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kooxda ardada soomaaliya ayaa ka hortagtay dibadbaxyo ay soo abaabuleen siyaasiyiinta mucaaradka oo maanta la filayay inay ka dhacaan magaalada caasimadda ee muqdisho haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare kooxda ridada soomaaliya ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa si adag uga hortagtay mudaharaad ay kooxda mucaaradku abaabuleen oo la filayay in saako axada uu ka bilowdo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya banaanbaxan oo mucaaradku ay sheegeen in looga soo horjeedo boobka iyo barakicinta ay kooxda garguurta ka wado magaalada muqdisho ayaa u muuqda mid fashilmay amba aan u dhicin ugu yaraan sidii ay ballantu ahayd maleeshiyaad fara badan oo wata gaadiidka dagaalka iyo hub culus ayaa lagu daadiyey xaafadaha magaalada waxayna xireen wadooyinka muhiimka ah iyagoo qaarkoodna la geeyey goobihii dadka laga barakiciyey sidoo kale maleeshiyaad aad u hubaysan oo wata gaadiid gaashaman ayaa lagu horgeeyey guryihii ay degnaayeen hogaanka mucaaradka oo ay ka mid yihiin shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur cabdikariin guuleed iyo cabdiqaybdiid waxaa kale oo jira in murtadiin ay ka mid yihiin xasan cali khayre maxamed xuseen rooble iyo cabdiraxmaan cinte oo iyaguna isku dayey in ay guryahooda ka soo baxaan lagu horjaray gawaari hubaysan waxaana lagu amray in guryahooda ay dib ugu laabtaan waxaan halkan ka caddaynaynaa maanta aniga iyo ra-iisul wasaare roble iyo eh, musharax madaxweyne doctor cabdinaasir iyo xildhibaan saadiq iyo eh, saaciidka xiirey eh, gudoomiye xiirey En, eh, waxaan diyaar u ahayn in aan eh, ka qayb galno mudaharaadkii maanta loo ballansanaa waxaan ka baxaynay guriga ra-iisul wasaare roble waxaan ogolaanay in banaanbixi nabadeed sidii loogu talagala ugu dhaco waxaan u soconay meeshii lagu ballamay waxaaba nala ka celiyey oo ciidan la dhigay wadada airbortka ka timaada ee kilomitir four maakino aada ayaa ciidan nagu celiyeen ayagoo yidhi waxaan amar uma haysano inaad kasoo baxdeen guryihii waxaan aad iyo aad uga xunnahay annagoo diyaar u ahayn banaanbax nabadeed in aan ka qayb galno in en, weli ay ciidankii ay noo diidan yihiin inaan guryaheena kasoo baxno waxaan leeyahay runtii waa ayaan daro maantay waxaana lagu sameeyey dowladda soomaaliya ayaa baabaha loo istaagtay xaafadaheenna aan kasoo beelayn oo ciidamo la soo ordhigtay dadku way dhaqaaqi laayihiin wadooyinkay u taagan yihiin kuwiis adkeeyna way xireen xataa madaxdii mas-uuliyiinta kale oo ka soo bixi lahaayey soona jasiira ayay maxaan ku rahday qabteen oo istaajiyeen waxaan rabnaa marka ummaddan aan u caddayno madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa u haray afar maalmood oo keliya afar maalmood oo keliya asiga iyo sheekh shariif iyo waa isku mid ayay noqon doonaan shacabkuna xaqiin waad heli doontaan adkaysta goobaha hadda aad taagantihiin ku mudaharaada dulmiga iyo waxa uu wadana halkaa ku sheega insha allahu tacaala annaguna ilaa madaxweynekiisu ka dhammaado madaxweynaha hore ka noqda halkaanaan taagnaan doonaa ayaguna aan is hor fadhinno maalinka ay maxaan ku waqtigiisa dhammaatan waa iska horleexin doonaa insha allahu tacaala shariif murtad oo saaka la hadlay warbaahinta muqdisho ayaa sheegay in shan sac laysugu yimaado garoonka koonis oo ah goobta keliya ee maamulka gurguurta ogol yahay in mucaaradku ay ku qabsan karaan banaanbaxyada fulinta go-aankan ayaa mar kale fashilmay kadib markii maleeshiyaadka gurguurte ay sortaag ku sameeyeen waxaase jira dibadbaxyo kooban oo aroortii hore ee saaka ka bilowday degmada daynile halkaasoo ay isugu soo baxeen dadka rayidka ah ee ku nool degmadaasi maleeshiyaadka xasan sheekh maxamuud ayaa islamarkiiba weeraray goobtii uu mudaharaadku ka socday waxayna rasaas huuyeen dadkii shacabka ahaa ee banaanbaxyey eelawareedyo ayaa sheegaya in askarta radadu ay halkaasi ku dileen ugu yaraan hal qof oo shacab ah saddex kalena ay ku dhaawaceen
waxaan u tacsiyeynayaa ehelada iyo qaraabada ay ka geeriyoodeen dadka ku naf waayey maanta banaanbixii nabadeed ee ka dhacaya magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dayniile inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ku dhaawacantay si kastaba ha ahaatee xaaladda caasimadda muqdisho weli waa mid kacsan mucaaradkuna waxay sheegayaan in aanay quusan oo ay dhigayaan banaanbaxyada balse kooxda xasan sheekh ayaa iyaduna dhankeeda isku dayeysa in awoodda ku maquuniso kooxaha ka soo horjeeda mahadsanida caliyare dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay maanta dagaal ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta deegaanka mubaarag waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wararka la helayo ayaa xaqiijinaya inay jirto khasaa'ir murtadiinta lagu gaarsiiy dagaalkaasi dhinaca kale wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaa ka dhacay dhankeeda bari qaraxa lagula beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah goob ay ku sugnaayeen kuwaas oo si xun uga dhaawacmay mid ka mid ah murtadiintii lagu weeraray qaraxaasi murtadka ayaa la sheegay in lagu magacaabo xasan jiide sidoo kale qarax ayaa waxaa lagu weeraray saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin ee galbeedka magaalada beledweyne waxaana jira khasaa'ir soo gaaray cadowga hay-ado iyo dowlado dhaqaale xoogan ku bixin jiray kooxda ardada soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay hakinayaan qorshahoodii bixinta dhaqaalaha marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafka xoogan ee u dhexeeya hoggaanka kooxda ridada soomaaliya iyo kooxaha mucaaradka ah ayay gaalada caalamka walaaca ka muujinayaan mustaqbalka kooxdan hay-ado ka tirsan waxaa loogu yeeray qaramada midoobe ayaa sheegay inay joojinayaan dhammaan shaqooyinkii ay ka wadeen soomaaliya marka la gaaro bartamaha bisha soo socota ee juun ilwareedyo ayaa tibaxay in dhowr hay-adoodii ay ku wargeliyeen kooxda ridada inay hakinayaan mashaariicdii ay ka wadeen muqdisho iyo magaalooyin kale sababa la xiriira hubantay la-aanta siyaasadeed ee ay murtadiintu wajahayaan dowlado shisheeye oo iyaguna lacag ku kaabi jiray wasaaradaha kooxda ridada ayaa isku diyaarinaya inay joojiyaan lacagihii ay bixinayeen horaanta bisha soo socota hay-adda loo yaqaan w f b ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku xaqiijisay inay joojinayso shaqadii ay ka waday soomaaliya bisha soo socota sababa la xiriira iyadoo aan haynin wax qarash ah horaantii sanadkan ayuu donald trump amar ku bixiyey in la joojiyo lacagihii balaayiinta doolar ahayd ee sanad weliba la siin jiray dalal uu ka mid yahay soomaaliya hay-adda loo yaqaan u s aid oo lacago boqolaal malaayiin ah siin jirtay murtadiinta soomaalida ayaa horey shaqo joojin loogu sameeyey iyadoo kooxda ridada soomaaliya oo miisaaniyadeeda maaliyadeed ay boqolkiiba toddobaatan kow ku tiirsan tahay kaalmaha shisheeye ee arrintaani saameyn xun ku reebi doonto mahadsanid marwaan kataybale khabaari ayaa baahisay qaybtii labiyi tobnaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah sida uu ku waramayo yaasir maxmed
waa qaybta labiyi tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka loo sameynayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub waxaa si gaar ah loogu soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo uu fidiyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasi oo laga hirgeliyey deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe bilowga muuqaalka waxaa lagu arkayaa raashinka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan cuntooyinka asaasiga ah ee bulshadu sida weyn u isticmaasho kuwaasi oo si nidaam iyo habsami ah loo diyaariyey si loo siiyo dadka tabaalaysan muuqaalka waxaa lagu daahfurayaa kelimad uu jeedinayo sheekh cabdiwaaxid isaaq muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dadka muslimiinta waxaa la gudboon marka ugu horraysa ilaahay subxaanahu wa tacaala inay isku xidhaan oo ilaahay aan barinno in ilaahay dhibaatada uu naga dulqaado ilaahay naxariistiisa way ballaaranta ilaahay unoo naxariist ilaahay roob buuna siiyo ilaahay inaan marka hore isku xidhnaa loo baahanye wixii dunuub oo naga dhacayna ilaahay inaan u toobadkeenno subxaanahu wa tacaala ummaddu hadday isku tashato oo iscaawad wax badan baa soo baxaay maanta waxaa loo baahay runtii inaan isgarab qabanno oo ummaddu iscaawunta ayaa loo baahay intaasuu ilaahay nooga naxariisanayaa waad arkaysaa xadiidka halkaa ku qoran wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum ilaahay intaasuu nooga naxariisanayaa subxaana wa tacaala marka annagu istacaawunno oon isgarab qabanno ilaahay markaasuu noo gargaaraya ee muxsiniinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaad ilaahay inuu ugu kabo annagana markaan u ducayna ilaahayna aan barin warbaryada ilaahay ayaan hilmaamin gaaladana ha la habaaro ilaahay inuu noo gargaaro muslimiinta ilaahay u gargaaro waxa weeye aan barina ilaahay baryadiisa aan badinna wajzaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaasi kadib muuqaalka ayaa si qoto dheer u muujinaya dareenka farxadeed ee dadka ka faa'iidaystay raashinka kuwaasi oo muujinaya mahadnaq iyo ducooyinna u jeedinaya guddiga gurmadka abaaraha
maydhi arey maalin isag maalin aloodi arey may roognee dibada jilib iyo roogeek shalay may nahnoo diray hakubanay buulabeley iyo hakubanay raashingana nin qiibiyahay guddiga abaaraha aan ka koyni ilaahiya ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan bacdiye may ka roogne dad kumanaan kun ay ka roogne alxamdulilah ilaahiya ka mahadsan raashin mayna nisiyay saliid lama gulaawa karsan baaste dhor haaf sari haaf bur'e haaf sokore haaf bariisan nisi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan alxamdulilah fayna faylana ando ayna ilaahay du'aadanan aqbala unuuna ilaahaynan aqbala unuuna ilaahaynan daaway anigoo ah cumur mayow cale waxaan deganahay furgurow haddana waxaan ku sugnahay degmada jilib walaayada sharafteeda wax noo siisi anagoo bah bistaay abaarta dhaganaa raacday roob la'aan dad iyo duuya waa kala dariyeen duuyadaa daran duuyada maanta baktiyadaa bannaanka yaal dad saas lee maahino walaadaa naga soo gaartay allah hafiyaabe caafimaad allah siiyo dembiyooda dembawaaladkooda allah dhaafo ilaah yowmal qiyaama hadday tagaan kutaabkooda ilaahoo madad ka siiyo ilaah kutaabkooda madad ka siiyo maanta waxaa nala siiyey baasto bariis sokor bur dharg hadda waa taga dhariya waqsuhaale bahabayaasu yaan ka heln ilahaan ka helnay magaceeda xuseen isaaq baalla tuuladeyda madhooka degmada jiribaad joognaa xarunta wilaayada islaamka yaad joognaa maasha allah nimcana nasiya wilaayada islaamka yaana siisa khayr allaha siyo gaalada allaha jebiyo maasha allah maasha allah cawaara nagu dhacde cawaar weyn baa hadla yaad nagu dhacde maasha allah wilaayadaa na soo gaarta ilaahaa na soo gaari wilaayadaa na soo gaarta khayr allaha siya khayr allaha siyo gacanteeda kor allahaga yeela maasha allah gacantooda kor allahaga dhig adduunyay aakhira waa u da-ayne waa u da-ayne maasha allah
guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan oo ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya faahfaahinta warkan casaam carafaad ayaa haya gurmadkan oo ahaa mid lacag ah waxaa guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gurmad gaarsiiyey boqolaal qoys oo abaaruhu ay saameeyeen oo ku dhaqan deegaana hoostaga degmada laasqori oo ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya qoysaskan abaaruhu ay saameeyeen ee gurmadka lacagta mujaahidiinta ugu qaybiyeen deegaano ka tirsan gobolka sanaag oo la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa ka mahadceliyey gurmadka la gaarsiiyey iyagoona xusay in gurmadkan uu ku soo aaday xilli baahi weynay u qabeen
xaggee joogtaa maanta maxaa lagu siiyey konton doolar oo lacag ah baahi aanka ayaa u qabtay lacagta lagu siiyey xaggee joogtaa konton doolar oo lacag ah baahi caynka ayaa u qabtay lacagta lagu siiyey mujaahidiinta lacagtan ku siisay maxaa ugu ducaynaysaa waxaan ugu ducaynaynaa islaamka in ilaah gargaaro gaalkana jebiyo waan ku nabadbaahintaada waa qodbaanadahay waa muxsin macalin muhamed muxsin xaggee joogtaa deegaanka xabaasha wacde oo ka tirsan degmalafari kan doorar lacaga waxaan leenahay ilaahay garabka waa galo allah u gargaaro nafsiyo kanti allah siiyo adugana allah jiriyo gaarana waxaan leeyahay ilaahay ha baabiyo dhaqaalahooda iyo maalkooda iyo awoodooda iyo allah baabiyaan leeyahay geeradooda maxamed cali cabdullahi deegaanka xabaasha oo ka tirsan
kun doolar lacag baahi cinkee ayaa u qabtay lacagta lagu siiyey baahi aad baan ugu baahnaa mujaahidiinta lacagtan ku siisay maxaa ugu ducaynaysaa inaynu garabka wadano waxay jecel yihiin oo dhammaantan aan jecel oo nasi dhexan ilaahayna nasi gaalada iyo murtadiintana maxaa ku abaaraysaa ilaahaynu jabiyo noloshan muslimiinta siiyo guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weliwada gurmadka ballaaran ee lagu gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan koonfurta bartamaha waqooyiga dalka soomaaliya wadmahadsantacazaam ugu dambeyntii kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey maktabka xisbada iyo ganacsatada degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka dhacay degmadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya yaasir maxmed
degmada jilib waxaa lagu qabtay kulan wacyigelin ah oo dhex maray maktabka xisbada iyo ganacsatada magaalada kuwaasi oo ka kala socday qeybaha kala duwan ee bulshada rag iyo dumarintaba ujeeddada kulanka ayaa ahaa xoojinta wada shaqaynta bulshada iyo maktabka xisbada iyadoo sidoo kalena niqaash iyo talooyin isweydaarsi uu dhex maray labada dhinac intii uu kulanku socday waxaa lagu soo bandhigay kelimado iyo tawjiihaad diini ah oo ku saabsan arrimaha bulshada iyadoo sidoo kale la qabtay dood iyo falanqayn ku saabsan xaaladaha bulshada iyo sidii loo horumarin lahaa kulanka waxaa barbar socday kelimaad ay jeedinayeen qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dadka idinku macnaha idinku xiran oo aad macnaha ganacsatada u tihiin oo tujaarta aad u tihiin inaad u dhimrisaan inaad wanaajisaan inaad goradda u laalaadisaan inaad waxdaymisaan hadduusaad daynta aad ka diidid inuu wuxuu karsado aad siisid inaad macnaha waxa weeyaan adigu mar kasta sakadaada iyo macnaa waxdheefkaaga aad ka warqabtid qofku waxaa loo baahan yahay hamigiisa inuu ka dhigaa aakhiradiisa nin axwaashii aakhirada iyo qabrigii iyo qiyaamihii iyo janno iyo naar ka fakeraya oo welwel ku hayso waxaas ma danaynaayo ilaah baana ka kaafinaya culayskoodo dhan culayskeenna marka aakhirada inaan yeelno baa aad muhim inuu ah afar iyo labaatanka saac nus saac haddaan diinta siinin yaa waa wax weyn runtii ribadu meelaha ay gashaan wax ka sheega riba haddaad aragto meelaha ay gasho lacagaha iyo cuntada unbay gashaan dadka qaar ribo ma fahansanin mogta beeci hadduu intuu kaco suuqi uu kaco shaygoo aad ku soo gadatay toban doolar boqol hadduu ku gado dadka qaar waxay leeyihin ribo way ribo beeci oo qaali noqda alaabta oo qaali aad ku gadatay waa ribay leeyihin ribo meeshaas ma gasho dadka in loo naxariista waa un way wanaagsantay laakiin ribo maaha laba arrinba waanad ku dadaashaa cadaaladdii haddii asaga laga soo horreeyey ee qof meesha taagan uu ka soo horreeyey waana qof ka horreeyey hormaraysa oo aadan dhihin ninkan jumlow rabaa lacag badan wax kaaga gadanayaa kanna hal shayuu wataa wakhtiga ha isaga dhammaynin xoolahaaga ku barkadaroobay kasbigaaga ku hallaabay maxaa yeelay icdilu wa aqrabu liltaqwa taqwada waxaa ugu dhow inaa cadaalad samaysaan marka taajirka ah kun daaciyan kun muwarican xalaal miirasho noqo xalaal miirto noqo daaci noqo alaamiruuna bilmacruufi wannaahuuna cani lmunkari noqo sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada magaalada ayaa madasha ka jeediyey hadalla ay ku muujinayeen muhiimadda ay leedahay in la sii joogteeyo kulamada noocan oo kale ah awalan waxaa uma hadlaynaa allah subxaanahu watacaala nagu soo kulmiyey kulankan qiimaha badan annagoo ganacsatada degmada jilib ah maanta waxaanu isugu nimid multaqa tawciya oo xisbada ay soo qaban qaabisay shacaarkeedana uu yahay tahiyat lmujtamac saalix bitadciimi alfadaa'il wa muxaarafati radaa'il marka kelimaad badan oo culimo badan ayaa halkan ka soo qayb gashay waxaanu qaadanay kelimaad kelimada ugu horeysa waxayd kalimatu tawxiid laa ilaaha ila allah iyo wamuqtalaaha iyo waxay keensanayso kelimadda labaad waxay ahayd beeca oo ribada iyo rishwada looga hadlay kelimadda afaraad kelimadda oo afaraad waxay ahayd al-adaaw fanu tacaamulu min annaas si dadka loolama caamilo waxaa kaloo naloo qaybiyey silsilatu manshuuraad oo waxyaabo badan ka hadlayso beeca iyo waxay ku saabsan allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh suuqaana keena makaankan oo soo kana haleeshiye maanta waxaan u mahad celina allah subxaana wa tacaala marka koowaad labaad waxaan u mahad celinayaa dadka sharafta leh oo maantana marti qaaday xisbada dhammaan waan u mahad celinaynaa siday noo marti qaadeen oo maanta maarata nagu yeereen iyo kayrka iyo noo muxaadaraadka iyo nicmada faraha badan naloo soo jeediyey waan ugu mahad celinaynaa culimmadii ayagana insha allah tacala noo muxaadareeyey oo wax noo sheegay waan u mahad celinaynaa ayagana dhammaan way mahadsan yihiin ganacsatada iyo dadka sharafta leh ka soo qayb gala ayagana mashruucan gabagabadii nuqabada wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bogaadiyey qabsoomidda kulanka saakay culummaad tihiin maadaama aad culummo tihiin ganacsigii waddankana aad tihiin ama degmadeenna ganacsigeeda aad tihiin dardaaranka la hayo oo keliya waxay tahay aqoontiinnii diimeed iyo ganacsigiinnii iswaafajiya oo ilaahay ugu cabsada in ummaddaas ummadiinnii ay tahay aakharana ilaahay berri waxa idinka weydiinayo waxaa kaloo jira waxaa tihiin wadnaha ummadda ganacsigu waa wadnaha ummadda ummaddan ganacsi ee dhaqaalo lahayn waxba ma noqoto hadday jihaad tahay hadday dhisma tahay run ahaantii insha allahu tacaala dadaalka mafkarku uu wado aad baan insha allahu tacaala u soo dhoweynaynaa haddaan odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubada dhexanahay aad baan ugu faraxsannahay waayo waajibkii ilaahay saaray ayay gudanayaan weliba ragga qayaadada ah insha allahu tacaala aad bay iiga micnaa hoosha inay dad u diraan iska dhaafe ayaga ayaa gacantooda micna ka shaqaynaya ee la socda xaaladda guud ahaan ee gaar ahaan la socda shaqadii ayagaa ku jira macnaha kulankan ayaa qayb ka ah kulamada wacyigelineed ee loo qabanayo bulshada qeybaheeda kala duwan
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga langelos xiligan waa nagayntaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madlaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu